بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شنفر ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعة سقبانها وهي بهل قال ولست بمهياف يعشي سوامه ولست أنigu ma ihi buu yidhi bimihyaafin mid oonkiisa uu deg deg yahay oo yucashii raashin siinaya ama daajinaya waktiga cishaha sawaamahu geeliisa mujadacatan xaalay tahay mid dhagaha laga jaray suqbaanuhaa mujadacatan suqbaanuhaa xaalay tahay mid dhagaha laga jaray nirgaha geelaasi wahiya buhalu wahiya walxaal geelaasi buhalu uu yahay maaragtay mid aan naasihiisa la xidhin waa halehe oo ay nuugayaan ilmahooda qaala walastu bimihyaafin almihyaaf qaala alasmaciyu almihyaaf walhayfaan asariicu alcatash waa midka oonkiisu degdegaya waxaa kaloo la wariyey walastu bimihyaabinna waa la wariyey waa riwaayad kale walastu bimihyaabin oo ba u dambayso calaa wasni mifcaal mihyaab waa calaa wasni mifcaal waxaa laga keenay min alhayba wa huwa shadiidu tahayub wa huwa ashadiidu tahayub waa mid heebeysigiisu uu daran yahay waa markii mihyaab la yidhaahdo w almihyaaf waa aladii yubcidu ibilahu waxaa kaloo lagu fasira waa macno labaad almihyaaf aladii yubcidu biibilih waa midka geeliisa dheeraynaya idaa dalaba almarcaa haddii uu dalbo daaq yacni meel daaq ah oo doog leh hadduu dalbayo waa midka geeliisa la fogaado fa yucatishuhaa waa haraadinayaaho waa oominayaa markaa wa yusii'u bihaa waana xumaynayaa geeli marka walastu bimihyaafin waxaa lagu fasiray ma ihi mid oonkiisa uu deg degya waxaa kaloo lagu fasiray ma ihi mid geeliisa oomiya oo meelo fog fog la aada oo waxa weeye geela rafaadiya ama xoolaha rafaadiya aniga ma ihi yucashii sawaamahu jumladan yucashii sawaamahu waa fii mowdici sifa oo waxay sifo u tahay mihyaaf walastu bimihyaafin ma ihi mihyaafkaasoo yucashii sawaamahu wa macnaa yucashi waxa waa yucimuhaa cashaaan yuطcimuhaa cishaa'an wuxuu quudinayaa goor cisho ah waxaa la yidhahdaa cashaytuhu wa cashawtuhu labada lafdiba waa la isticmaala cashay cashawtuhu cashaytuhu wa cashawtuhu waxaana jira ficilo badan oo sidaa loo isticmaalo maadigooda cashaytuhu cashawtuhu labada lafdiba la isticmaali karo insha allah markii aan manduumadan dhammayno ayaan keeni doonaa abyaad lagu jamciyey afcaasha labada weji baa loo isticmaali karo cashaytuhu cashawtuhu sida hadda lafdigan ama ficilkani uu yahay afcaal fara badan waayo waxaa leedahay marka cashaytuhu waxaa kaloo dhihi kartaa cashawtuhu idaa acamtahu cishaa'an waa haddii aada wax siiso waktigii cishaha idaa acamtahu cishaa'an goor cisho ah haddii aada wax siiso xadd اlcishaa cinda alcarab carabta agtooda alcishaa xadkiisu waa halkee xaguu ka bilowdaa waqt lcishaa xaggeys gaaraya carabta qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen waa min alcasri ilى اleyl waxaa la yidhi carabta alcishaa waktigaasi casirka uga bilowdaa ilaa habeenkii laga gaalo laga galo gudihiisa qaarna waa min guruubi shamsi ayuu ka bilaabmaya markuu gabalku dhaco ayuu ka bilaabmaya qaala shaacir yanaamu cishaءa ثuma yusbixu naacisa yaxutu اlxasaa can janbihi اlmutacafiri yanaamu cishaءa ثuma yusbixu naacisa yaxutu اlxasaa can janbihi اlmutacafiri yanaamu cishaءan waktiga cishaha ayuu seexanayaa wey walidaalika alcishaa waxaa cisho loogu magacaabay waktigii alcishaa carabta u taqiinay ayaa waktigiisi noqday waktiga la tukanayo ayaa waqtulcishaa ah cinda alcarab saasaa salaada salaada cishaha alcishaa loogu magacaabay wuxuu leeyahy marka shaacirkan yanaamu cishaa'an yacni waa wakti habeena waay marka goor habeena ayuu seexanayaa uma yusbixu kadibna waa waa bariisanayaa naacisan asigoo lulmoonaya waa inu hurdo badan buu leeyahay yaxutu alxasaa qururaxa iyo dhagaxda yare showlaha ah ayuu wuxuu ka daadinayaa can janbihi dhinaciisa almutacafiri ee booroobay ee ciidoobay dhinaciisa ciidoobay waa dhinaca dhulka u yiilay ayuu qururaxa iyo showlaha ka ka jafayaa uu ka daadinayaa macnaha wuxuu leeyahy habeenkii fiid horena waa seexanayaa maalinkiina waa lulmoonaya waa saaxibu nowm waa noomaan waayo waana hurdo badan shaahidka waxaa waa yanaamu cishaa'an beytkan wuxuu tusinayaa alcishaa inuu yahay min guruubi shamsi laakiin haddii la yidhaha waa min alcasri casiruu seexanaya sax maaha casiruu seexanaa kama wado ee wuxuu ka wadaa waa habeenkii inuu seexanayo yucashi sawaamahu aلsawaam waa alibil almuطlaqa fi lmarcaa waa geela loo sii daayay doogga iyo daaqa walidaalika saa'ima la yihahdaa xoolaha loo daaya daaqa xoolaha qaarna daaqa waa loo daayaa qaarna guryaha lagu qoodiyaa shuruudda zakada waxaa ka mid a markii xoolaha zake laga bixinayo an takuuna saa'ima saa'ima waxaa laga wadaa bimacnaa waa in doogay daaqa loo daynayo waay oo la raacayo aysan ahayn kuwo guri lagu hayo asalkeeduna kelimaddan waxay ka timid bay yidhaahdeen min sawamtu rajula sawamtu rajula fii maali idaa xakamtahu fiihi alada sawamtu الrajula fii maali idaa xakamtahu fiihi yacni maalkaaga haddaad asaga xakam uga dhigto oo aad tidhaahdo adaa maalkayga maamulaya saa doonto u maamul ayaa waxaa leedahay sawamtu الrajula fii maali waxaa kaloo leedahay sawamtuhu ay idaa khallayta haddaad ka leexato idaa khallaytahu wa sawmah wa sawmahu bimacnaa waa maa yuriiduhu waay qofkaani waxa uu rabay iyo danta u socda markaad uga leexato ayaa waxaad leedahay sawamtu bimacnaa waan ka leexday wuxuu doonayay asiga waan ka dhex baxay walidaalika asahm oo fallaarta ah haddii ay baxdo oo qaansadii ay ka baxdoo la rido waxaa la yihahdaa sawaam sahmiga sawaamaa la yihahdaa marka la rido oo la tuuro waxaana sawaam loo leeyahay waa maxay waa daysmada la daayo waay idan kelimadan asalkeedu daysmo waay waa wax la daayey oo si mudlaqa loo daayo laga tago xoolahana markii la raacayo waa la daynayaa waxaa loo daynayaa doogga iyo daaqa qofkuna korow ka ilaalinaya nin shaacira wuxuu yidhaahdee ida almar-u lam yasrax sawaaman walam yurix sawaawan sawaaman walam tacطif calayhi aqaaribu ida almar-u lam yasrax sawaaman walam yurix sawaaman walam tacطif calayhi aqaaribuh fala lmowtu khayru lilfataa min qucuudihi cadiiman wa min mawlaa tadubu caqaaribuh wuxuu leeyahay ida almar-u qofka lam yasrax haddii uusan caraabin uusan la caraabin sawaaman xoolo uu raacayo geeluu ilaalinayo xoolo u raacaya hadduusan galabtii la caraabin walam yurix arawaax waa tan dambe caraabida a idalmar uu qofka lam yusrix haddii uusan la kallihin w sawaaman xoolo uu raacayo walam yurix galabtiina uusan la caraabin sawaaman xoolo kalou ilaalinayo walam tacطif calayhi aqaaribu qaraabadiisana aysan naxariis iyo ludfi u muujin falal mowtu geerida ayaa khayrun u khayr badan lilfataa ninka dhallinyarada ah waxay uga khayr badan tahay min qucuudihi fadhigiisa uu fadhinayo cadiiman xaaluu yahay midaan waxba haysan wa min mowlan waxay kaloo ka khayr badan tahay geerida mid mowlo ah tadubbu caqaaribu oo dabaqalloocyadiisu ay soo guurguuranayaan yacnii mid mowlo ah bimacnaa waa mid addoon ku ah laakiin haddana dhib kula daba jooga asigana wuxuu leeyahay geeriyaa ka khayr badan wuxuu ula jeedaa labada beyd qofka hadduusan maal lahayn qaraabo taakulaenaysana uusan lahayn geeriyaa ka khayr badan buu leeyahay inuu adduunyada ku nagaado asigoon waxba haysan waxay kaloo geeridu ka khayr badan tahay addoon dhib ula soo gurguuranaya oo dhibkiisa iyo inuu asiga lugooya ka shaqaynaya taasina wuxuu leeyahay iyadana geeridaa ka khayr badan shaahidka waxaa waaye idalmar-u lam yusrix sawaaman walam yurix sawaaman hal xoolo miyuu ula jeedaa oo la raacaya mase labuu ka wadaa shuraaxda qaar waxay yidhahdeen labuu ka wadaa macnaha wuxuu leeyahay haddaadan ahayn nin hanti fiican haysta oo geela aada leedahay subaxdiina qaar aadan soofinaynin galabtiina qaar aadan caraabinaynin oo gala galab yacni gelin hore iyo gelin dambe xoolo kala duwan aadan raacayn nin hadda xoolo kala duwan kala raacaya waa nin hanti badan leh hadduusan lahayn qofku xoolahaasi walam tactif calayhi aqaaribu qaraabadiisuna aysan jilaac iyo naxariisya dhibrin aysan u hayn qofkaas oo aysan taakulaynayn macnaha falalmowtu khayrun lilfataa min qucuudihi geerida ayaa ninka dhallinyarada uga khayr badan buu leeyahy fadhigiisa uu fadhiisanayo cadiiman xaaluu yahay mid aan waxba haysan cadiim waa faqiir waa mid aan waxba hayn wa min mowlan bay ka khayr badan tahay geerida mowlo oo tadubbu caqaaribo dabaqalloocyadiisu ay soo gurguuranayaan dabaqalloocyada uu sheegaya waa maxay asiga dhibkiisuu ka wadaa yacnii dhibkiisaan laga nabadgelayn shaahidka waxaa waaye sawaam uu yacnii xoola raaciddii ayuu labada gelinba ku sheegay marka xoolaho la sii daayo oo daaqa loo daaya iyo doogga ayaa waxaa la yidhahdaa xoolaha doogga loo daaya sawaam la yihahdaa gaar ahaanna geelay si gooni ugu sheegaan carabta qowluhu mujadacatan ay muqaacatan ay muqaacatu ru'uusi اlaanaaf waa midda yacni sanka ka go-an wa huwa fi اlasli asalkana waa qaطcu اlyadi wاlanfi wاluduni wالshafati intaba waa loo isticmaalaa waa qaطculyadi gacantoo la gooyo walanfi sankoo la jaro waluduni iyo dhegtoo la gooyo washafati iyo faruurtoo la jaro intaba carabtu waxay yidhahdaan qofkaani waa mujadac bay leeyihin waa mujadac waxay ku dhowoobaysaa intaba inay ka go-naan karto walidaalika waxaa la leeyahy waa mujadac اlaطraaf mujadac اlaطraaf dhinacyadu ka jaran yaho ka go-an yahawa aطraaftaasi gacmihaa soo gelaya laakiin halkan wuxuu ula jeedaa sanku ka jaran yahay alaanaaf waa jamcu anf waa sankii waay ay muqaacatu ru'uusi اlaanaaf yacni sanka madaxiisa ayuu ka jaran yahay muja mujadacatan xaalay tahay mid la gooye buu yihi suqbaanuhaa assuqbaan waa jamcu saqbin wahuwa dakaru min waladi naaqa waa qurbaca w waa dakarka ka mida min waladi naaqa qurbaca w walaa yuqaalu lilunhaa midda dhidigaa lama yidhaahdo saqba lama yidhaahdo laakiin midka dakarka waxaa leeyahay saqbun baa leeyahay unhaha saqba lama yidhaahdo walaakin yuqaalu lahaa xaa'il hadday nirig tahay xaa'il baa leeyahay hadduu qurbac yahna maxaa leeyahay saqbun baa leeyahay suqbaanna waa jamci nirigyo waa mujadacatan xaalay tahay mid sanka laga jaray suqbaanuhaa nirigyadeedii xaalay tahay mid sanka laga gooyay geelaas uu raacay macnaha ama uu ilaalinayo anigu ma ihi buu leeyahay mid saas qaala alasmaciyu raximah اllah أول ma يuqaalu لwalad الnاaqة xaala suquuطihi waxa ugu horeeya ee lagu magacaabaya buu yidhi hasha waladka ay dhasho xaala suquuطihi xaaladda uu soo dhacayo wa qabla an yatabayana iyo intuusan cadaanin ka hor adakarun huwa madakar ba am unhaa mase waa unse intaysan cadaanin ka hor waxaa la yidhaahdaa saliil baa la yidhahdaa marka ugu horeydo hashu ay dhasho cunugaasi ay dhasho ama waladka ay dhashana aan la kala ogeyn labya dhidig midka uu yahay carabtu waxay dhahaan saliil saliil bisiin waa saliil ya B- saliil bisiin walaam waay asaliil markuu kala caddaado kadib hadduu dakar yahay waxaa leeyahay saqb hadduu unsaa yahana maxaa leeyahay xaa'il baa leeyahay markuu kala caddaado hadduu dakar yahay waa saqbun hadduu unsaa yahana waa xaa'il laakiin markuu dhasho haddii aan la- intuusan kala caddaanin ka hor inay hasha dhasho waa loo jeedaa laakiin ma dakara mase waa unhaa lama yaqaan maxaad ku sheegaysaa luqatulcarab waa saliil saliil waa bisiin wallaam walyaa wallaam hadduu kala caddaado marka saqbi baa la leeyahay magacyo kalena waa leeyahoo xaa'ilna waa la yidhaahdaa buu yidhi xaa'il laakiin wuxuu gaar ku yahay waa markay unsaa taha way haddii uu naaska ka go-o nuugmada hasha uu nuugaayo hadduu ka go-o fasiil baa la yidhaahdaa waxaa loo yaqaanaa fasiil qurbaca hadduu ka go-o nuugidda uu hasha nuugaayo waxaa la leeyahay fasiila lagu magacaabaya marka الsuqbaan waa jamcu saqbin mujadacatan suqbaanuhaa suqbaanuhaana waxay hadda loo rafciye waa maxay mujadacatan suqbaanuhaa mujadacatan dabcan ayada waa xaal waa naa'ib اlfaacil oo mujadacatan waa ism mafcuul waay wahiya buhalu walxaal hiya ayadu damiirka wuxuu u laabanayaa waa geeli la ilaalinayo waay waa geeli la raacayay ee doogga lagu raacayay wahiya geelu buhalu xaaluu yahay midaan naasihiisa la xirin albuhal waa jamcu baahil wahiya alatii laa siraara calaa khilfiha liyardacahaa awlaaduha wahiya alatii laa siraara calaa khilfihaa asiraar waa xirid waayo waa waxa wax lagu xiro xariga wax lagu xirayo ama shayga lagu xiraayo naaska looga xirayo hasha waa midda aan la xiraynin calaa khilfihaa alkhilf waa darcu naaqa waa hasha naasaheeda wey miraaq yaraa looga xiraa soo maa si aysan u nuugin yacni qurbaca ama nirigtu si aysan u nuugin waxa looga xiraayana waxa waye caanahaasaa la rabaa in hadhowti laga listo asiga wuxuu leeyahay geelaani maba ahan halihiisa mid naasaha laga xiro ilmaha nirgaha loo daayaa nirgaha iyo weelaha waa yacni nirgaha iyo qurbacda waa loo daayaaho way nuugaan si ay markaa ayadana u cayisho ayaguna ay uga faa'iidaystaan fa yakuunu asman laha waxay noqonaysaa marka mid u cayil badan oo sida hore ka cayil badan beytkan macnihiisu waxa waaye lastu birajulin la'iimin anigu nin xun ma ihi buu leeyahay wacashii ibilii oo geelayga wax siinaya waktigii cishaha maca annahaa saa'ima ayadoo lala qabo inay maaragtay mid la sii daayo ay tahay filmaraaci meelaha doogga lagu doogga liyakhura labanuhaa si caanaheeda u bato wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna macnaa yucayshii sawaama macnaha yucashii sawaama waxaa bannaan inuu noqdo ee yusii-u anigu ma ihi mid geeliisa xumaynaya xataa tacshaa absaaruhaa ilaa ay indhabeesho min aduri dhibaato awgeed yacni geela mid dhibaataynaya ma ihi ilaa geela dhibaato dartii uu la indhabeelo anigu sidaa nin samaynaya ma ihi yucashii sawaamahu sidaana waa lagu fasirayo mid geeliisa indha tiraaya ama dhibaato araggiisa u geysanaya aniga ma ihi maxaa yeele haddii geela la dhibo dhibkaasi faraha badan loo dhibaateynayo wuxuu gaarsiinayaa inuu indha beelo arag beelo marka yucashii sawaamahu ay yusiiu sawaamahu xataa yacshaa ama xataa tacshaa absaaruhaa ilaa aragyadeedu ay zuulaan ama ay baaba-aan min aduri dhibaato darteed saa nin samaynaya ma ihi walaa jubba-in akhaa mu- muribbin bicirsihi yuطaalicuhaa fii sha'nihi kayfa yafcalu abyaaddan ashanfara wuxuu iska fogeynayaa sifaad badan oo xun uu iska dheeraynaya sifaadka hadda beytka ugu horreysay wuxuu iska dheereeyey ama uu iska fogeeyey inuu yahay mid geela dhibaateeya wuxuu kaloo hadda beytkaani iska fogeynayaa inuu fuleeya fulay guryaha jooga islaamaha iyo dumarka iska ag fadhiya inuu yahay ayuu iska fogeynaya oo iska dheeraynaya wuxuu leeyahay walaa jubba-in anigu ma ihi mid fulay ah oo cabsi badan akhaa oo akhlaaq xun muribbin nagaada bicurs bicirsihii xaaskiisa la nagaada yuطaalicuhaa fii sha'nihi yuطaalicuhaa oo mutaalacsiinaya ama la tashanaya xaaskiisa fii sha'nihi arrinkiisa mid kala tashanaya ma ahan kayfa kayfa yafcalu sida uu samaynayo anigu ma ihi buu le mid fuleeya akhaa aqlaaq xun muribbin nagaada bicirsihi la nagaada cirsiga waa zawjadii yuطaalicuhaa ay yushaawiruhaa la tashanaya fii sha'nihi arrinkiisa mid naagtiisa kala tashanaya anigu ma ihi buu yidhi kayfa yafcalu sida uu samaynayo mid kala tashanaya ma ihi walaa jubba-in aljubba waa aljabaan wa qiila addaciif aljubba waxaa kaloo lagu fasira addaciif almulaasim licuqri beyti midka daciifka ah ee laasima guriga salkiisa ee gurigaba aan ka soo bixin anigu ma ihi buu leeyahay waljubba waljabaan waalricdiid waa min asmaa'i aljubn magacyada fulaynimada ayay ka mid tahay fulaynimadu magacyo badanay leedahay fii luqati alcarab laakiin magacyadaanaa ka mid a kifli waa la yidhaahdaa alxijnina waa la yidhahdaa fulaynimada aljubba waa la yidhaahdaa qofka fulaygaa waxaa kaloo la yidhahdaa ricdiid alricdiidna waa la yidhaahdaa fu- rajulun ricdiid bimacnaa waa nin fuleeya waa wa qowluhu akhaa alakhaa alkadiru alakhlaaq waa mid akhlaaqdiisu liidato alladii laa khayra fiihi oo wax khayra aan lahayn waa kadiru lakhlaaq alladii laa khayra fiihi waa nin akhlaaqdiisu ay liidato oo wax khayra iyo wax wanaaga aan lahayn anigu kaama ihi buu yihi murab muribbin jubba-aasoo muribbin bicirsihi ay muqiimin almurib waa almuqiim ay muqiimin mulaasimin laha yacni mid muqiima oo ayada laasimaya ma ihi oo laa yufaariquhaa aan faaruqayn arrintan asalkeedana geelaa loo isticmaalaa oo waxaa la yidhahdaa arabat alibilu bilmakaan arabat alibilu bilmakaan idaa lazimathu wa aqaamathu idaa lazimathu wa aqaamat fiihi waxaa leedaha arabat alibilu geelii wuxuu ku nagaaday bilmakaani makaankii buu ku nagaaday idaa lazimathu waa haddii geelu uu laasimo makaankaasi wa aqaamat fiihi oo meeshaasi ay ku ay ku nagaato asalka marka geelaa loo isticmaalaa laakiin dadkana waa loo isticmaali karaa laakiin carabta asal ahaan geeli u isticmaali jiray geelu markuu meel ku nagaado ayay waxay yidhahdaan arabat libil bicirsihi alcirsu imra'atu rajul waa ninka xaaskiisa waa qowluhu yuطaalicuhaa ay yu'aamiruhaa wa yushaawiruhaa waa la tashanayaa macnaa mid la tashanaya aniga ma ihi buu leeyahay macnaha beytku waxa waaye wuxuu leeyahay lastu bijabaanin aniga fulay ma ihi walaa haqiilin mulaasimin beyta mid culus oo gurigiisa laasimayana ma ihi walaa haqiilin mulaasimin beytahu wa cirsah yacni mid culus oo laasimaya gurigiisa iyo xaaskiisu aniga ma ihi uma huwa yushaawiruhaa kadibna ayada kala tashanaya fii umuurihi wa axwaalih arrimihiisa iyo xaaladihiisa kala tashanaya taa macnaheedu waxaa waaya ninka sidaasa wuxuu ku sifaynayaa inuu yahay bidacfi ra'yi wuxuu ku sifaynayaa ra'yigiisa inuu daciif yahay caqligiisuna yar yahay macnaha wuxuu leeyahay nin ra'yigiisu daciif yahay caqligiisuna yar yahay anigu ma ihi ilaa aan u baahda tala naageeduu leeyahay tala dumar uma baahni islaantaydana xaaskaygana lama tashado waxna nama weydiiyo arrimahaygana wuxuu leeyahay saan yeelaya ayada waxba kama weydiiyo warkan muxuu u leeyahay carabta caada iyo dhaqanay lahaayeen caadada carabta waxay ahayd naqsiya waxay u arki jireen carabtu fi ljaahiliya in dumarka lala tashado waxayna u arkaan ninkii dumar la sheekaysta ku agnagaada waxyaabo ama umuurihiisa khaaskaa kala sheekaysta waxay leeyihiin ninkaasi waa doqon waa nacas raganimo ma lahan bay leey waa nin daciifa walidaalika waxay dhihi jireen laa tukthiru اljuluusa maca الnisaa hadallada carabtay ka mid tahay laa tukhiru اljuluusa maca الnisaa habadinina la fariisiga dumarka waxay dhihi jireen ina mujaalasata الnisaa'i nawkun ina mujaalasata الnisaa'i dumarka la fariisigoodu nawkun ay xumqun waa doqonnimo hadalladii carabta ay aada u isticmaali jireen ubadkoodana ay ku barbaari jireen ay ahayd idan asiga wuxuu u arkaa maadaama carabtaasi uu ka mid ahaa zamankaas joogtay la fariisiga dumarka wax liitay inay tahay waxaana u sababa hadda jaahiliyada waa ogtihiinoo dumarku noloshayba ku aasi jireen heerkay ka gaareen naceybka iyo cunsuriyadda iyo fogeynta arrintaana sharcan arrin saxiixa ma aha inuu leeyahay la tashan maayo iyo waa jafaagii acraabta iyo jafaagii jaahiliyada waa maxaa yeele nebi moxamed sala allahu alay wasalam caam alxudaybiya markii saxaabada u amray inay tinta xiiraan oo ay ka madax adeegeen si kale uga maysan madax adeegin xoogaa qariib bay la noqotay ayagoon xaramki gaarin inay timahoodii xiiraan meeshaasna ay ka noqdaan waa ka xumaaday nebiga sala allahu alay slam iyou la tashaday umu salaam uu la tashaday asoo caraysan buu u tegay nebiga sal ll alay slam kadibna wuxuu yidhahdee waxbaan amrayaa amarkii aan amrana la fulin maayo markaasay ti rasuulka ilaahay waxaad samaysaa adigu inta baxdid ood ayaga dhex tagtid adiga bilaabay tiri adiga marka hore xiir waa kugu dayanayaan u bilaaw sidii uu sameeyey nebiga sala alla alay slam dhammaantoodna waa ku wada daydeen taladeedana tale waxay noqotay lagu guulaystay noqotay hadalkani marka waa hadal jaahiliyadu ay isticmaali jireen shanfarana hadda jaahili waayo dariiqadooduna ku socdaa aniga marka wuxuu leeyahay taladeeda dumar wax kama siiyo nin doqon oo dumarka la tashto iska ag fadhiya anigu ma ihi walaa khariqin hatifin walaa khariqin hayfin kaana fu'aadahu yadalu bihi lmukaau yacluu wayasfulu walaa khariqin weli sifaadkii xumaa buu iska anfinaya anigu ma ihi buu leeyahay mid jaahila oo doqona walaa khariqin hayfin alhayf waa alaxmaq ayaduna anigu wuxuu leeyahay mid doqona ama jaahila oo doqona ma ihi kaana fu'aadahu oo aada u malayso qalbigiisu yadalu bihi almukaa'u yadalu bihi inuu ahaanayo almukaa'u shimbirka la ihaahdo mukaa yacluu inuu la sara marayo wa yasfulu hoos ula degayo kaasoo kale aniga ma ihi walaa khariqin alkhariq waa aljaahil sidaas a uu ku fasiray alasmaci wuxuu yihi alkhariqu waa aljaahil wa qaala alkhaliil alkhariqu alaxmaq khariqu waa midka doqonkaa wey walunhaana waxaa la yidhaahdaa buu yihi kharqaa imra'atun kharqaa rajulun khariq bimacnaa waa nin axmaq oo doqona wa mra'atun kharqaa waa gabar doqonada wa fi lmathal mathalkii carabta waxaa ku jiray akhraqu min alxamaama fulaanun akhraqu min alxamaama ninka la yidhaahdo hebel waa ka doqonsan yahay shimbirta la yidhaahdo xamaama waa nooc shimbirta ka mid ah sababta loo leeyaha waa maxay waxay yidhahdeen shimbirkaasi tabiidu bayna qusnayn waxay ukunta ku dhalaysaa bay yihahdeen laba laamood dhexdood laba laan oo afka isku saaran dhexdooda ukunteeda dhigaysaa fa idaa habbat adnaa riixin saqata bayduhaa dabeel midda ugu yar hadday kacdo oo wax yaroo dabeela ay timaado ukunteeda dhulkay kusoo dhacaysaa shimbirkan marka labada laana yaryarka ah dabeel yar hadday timaado ukunta ka ridaaya saaranaya ukunta waxay daliil u tahay bay yidhahdeen carabtu inuu eh, shimbirkaasi uu ku jiro xumqi waa shimbir doqona waaye waa shimbir liita oo shimbirada kale ka caqli liita sidaa darteed maadaama xamaamadaasi ay ku sheegeen xamaaqada noocaas inay leedahay qofka doqonka waxay leeyihin asagoo ayadoo kasii liitaa akhraqu min alxamaama waxay kaloo yidhahdaanoo maala akhraqu min alkharqaa akhraqu min alkharqaa alkharqaa waa alkhaymatu alcadiima waa khaymo iyo teendho weyn waxaana kharqaa teendhadaasi weyn loogu magacaabay lianna ariixa tatakharaqu fiiha dabeeshaa dhex gelgelaysa waa teendho weyn oo meel ka dhisan dhinacyadana ka duleesha markay dabeeli timaado dabeesha dhan walbay ka soo gelaysaa qofka axmaqaana sida dabeesha t- teendhadaasi dhan walba uga soo gelayso ayuu asigana wuxuu yahay qof een, caqligiisa iyo fahamkiisa uu yahay mid liita oo wixii loo sheegaba ay iska gelayaan wixii loo sheegaba waa iska qaadanaya doqonnimada ku sugan awgeed marka waxay yidhahdaan waa akhraqu min alkharqa walaa khariqin hayfin alhayf waa alaxmaq macnaha beytkuna waxaa waaye lastu ka hada alaxmaq iljabaan anigu lama mid ihii buu leeyahay midkaan doqonka ahi furayga alladii mi- huwa min fazacihi alladii kaasoo huwa min fazacihi argagixiisa awgii aw min jubnihi ama fulaynimadiisa darteed kaana almukaa aladii min sha'nihi alxaraka waxaadba moodaa shimbirka sha'nigiisa uu yahay dhaqdhaqaaqa inuu ku sugan yahay fii qalbihi qalbigiisa yacni qalbigiisa waxaad moodaa inuu ku sugan yahay shimbirkaasi marna kor aadaya marna hoos aadaya almukaa waa shimbir qaaliban waxay yidhaahdaan waxaa laga helaa fii ardi alxijaaz dhulka xijaaza laga helaa ardulxijaazu gaar ahaan uu ku badan yahay waxaana mukaama loogu magacaabay liajli safiir waaye fooridiisaa badan dhawaaqiisaa badan ilaa mukaa'an wa tasdiya almukaa waa atasfiir walaa khaalifin daariyatin mutagazilin yaruuxu wayaqduu daahinan yatakaxalu walaa khaalifin anigu ma ihi buu yidhaahday mid een, ka dib dhacay khayrka alkhaalif waa almutakhallif can alkhayr waxaa kaloo lagu fasiray alfaasid min kulli shay shay walba midkiisa faasidka in khaalif khaalif la yidhaahdo walaa khaalifin aniga ma ihi buu yidhaahday mid khayrka kadib dhaca daariyatin guryaha daa'ima mutagazilin dumarka een, la sheekaysta yaruuxu kallahaya wayaqduu yaruuxu caraabaya wayaqduu kallahaya daahinan xaalu yahay mid saliidaystay oo duhni marsaday yatakaxalu indha kuulanaya aniga nin isjejabin yaqaana ma ihi buu leey agtayda waxaasi lagama qoro walaa khaalifin khaalif bimacnaa waa almutakhallif can ilkhayr waa midka khayrka kadib dhacawa daariya waa aladii laa yufaariqu lbeyt waa midka guriga laazima waa ninka guriga laazima waxaana ya-da loo raaciyey asalku addaari waay ya- ta'da waxaa loo raaciyey ta'da marbuuطada oo bimansilati اlhaa waxaa loo raaciyey waa lilmubaalaga daariya bimacnaa waa mid aada guriga u laazima walidaalika carabtu waxay yidhaahdaan ninka xoolihiisa ku dhex nagaada ee aan ka dhex bixin waxay yidhaahdaan addaari addaari bimacnaa waa mid xoolihii laazima dhexdooda waay ta'daasna waxaa loola xidhiiriya saan sheegna waa lilmubaalaqa ta'duna carabtu waxay la xidhiiriyaan fi lmadxi wa fi dami labadaba markay mubaalaqa ula jeedaan shayga markii la ammaanayo mubaalaqa ula jeedaanna way ta'da way la xidhiiriyaan markii la dhaleecaynayo lacaynayo lagu mubaalaqoonayana way la xidhiiriyaan ninku markuu nasabka aada u yaqaano maxaa la yidhahdaa rajulun nasaaba macrifatu nasab markuu ku horeeyo markuu aqoon badan yahana maxaa la yidhahdaa rajulun callaama callaama ta'daani waa lilmubaalaqa ta'daani waa lilmubaalaqa waxay yidhaahdeen marka markii la leeyahay rajulun callaama asalkeeda waxaa laga soo qaatay kelimada daahiya midda ku jirta daahiya addaahiya waa qofka khatarta ah oo aad iyo aad u caqliga badan waayo aad iyo aad u caqliga badan musiibadana daahiya waa la yidhaahdaa laakiin qofka caaqilkan waxa la waa rajulun daahiya waa nin aad iyo aad u caqli badan waayo caaqil waa ka xeel dheeryahay markii leeyahay daahiya calaama ta'deeda waxay yidhaheen daahiya laga keena macnaa asalkeeda halkaas ayaa laga soo qaatay waxaa kaloo la leeyahay fulaanun faqaaqa fulaanun faqaaqa ma shidaysid qaafka waa laba qaaf fulaanun faqaaqa bimacnaa waa axmaq mubaalaqo waay waa mid doqonnimo badan waay faqaaqa ta'daan lala xidhiirinayo waxaa laga soo qaata bay yidhahdeen min bahiima bahiima soo xoolo ma bahiimada xoolahaa la yidhaahdaa idan faqaaqa ta'da ku jirta asalkeedu min bahiimay ka timid calaama midda ku jirtana min daahiya laga keenay macnaa midna waa ammaanay mubaalaqa ku tahay midna demi iyo ceebeen iyo doqonnimay mubaalaqa ku tahay wuxuu leeyahay marka aniga ma ihi mid maaragtay khayrka kadib dhaca daariyatin guri laasimid badan oo islaamaha iyo dumarka guryaha la jooga ma ihi mutagazilin almutagazil min alghazal ayaa laga soo qaatay oo ghazalkuna mughaasalatu nnisaa wa muxaadathatuhunna waa dumarkoo lala sheekaysto laakiin sheekadani sheeko caadiya ma aha sheeko shukaansi waayo waxaa la leeyahay ghaazaltuhaa wa ghaazalatnii saasay dhahan carabtu ghaazaltuhaa wa ghaazalatnii asalkeeduna waxay carabtu ku sheegeen almughaazala ama alghazal waa almudaaxakatu fi xaali اlmucaashaqa almudaaxaka fi xaali اlmucaashaqa waa isku qosolka la isku qoslaya xaaladda la isjecelyahay yacni labada qof markuu jaceyl ka dhexeeyo qosolka isku qoslayaan iyo sheekada la sheekaysanaya ghazal la yihahda asalka ee sheeko caadiya waxyaaba caadiya la isdhaafsanaya ma aha almudaaxaka fi xaali اlmucaashaqa mucaashaqa waa min alcishqi waxay yidhahdaan marka carabtu ninka dumarka la sheekaysta sheekadoodanu ku badan tahay waxay yidhahdaan laziiru nisaa'in laziiru nisaa'in waxay kaloo yidhahdaan khidnu nisaa'in khidnu nisaa'in waxay kaloo yidhaahdaan tibcu nisaa'in waxay kaloo yidhahdaan xidhu xid xidhu nisaa'in waxyaabahaas oo dhan waa goorma idaa kaana yataxaddathu ilayhinna wa yatbacuhunna waa hadduu dumarka la sheekaysto uuna dumarka raaco ayaa waxaa la yidhahdaa fulaanun waa laziiru nisaa'in waa khidnu nisaa'in waa tibcu nisaa'in waa xidhu nisaa'in alfaadahaas oo dhan mid yal rabaa loo isticmaalaa beytka macnihiisuna waxa waaye wuxuu leeyahay lastu ka hada aladii yulaazim albuyuut anigu mala ma lamid ihi buu leeyahy midkan guryaha laazimaya wa yuxaadisu nisaa'a dumarka la sheekaysanaya wayaddahinu saliidaysanaya wayaktaxilu indha kuulanaya yataxasanu waa iswanaajinaya waa isqurxinaya litaraahu nisaa'u si dumarku u arkaan fayarqabna fiihi ay u jeclaadaan wa yahweynahu ay u damcaan macnaha wuxuu leeyahay nin aniga ma ihi nin isnaashnaasho ma ihi oo ninka raggaa waxaa la rabaa inuu noqdo nin ad adag laakiin nin maanta o dhan shalshallaysanaya timaha marba dhinac u rogaaya isa subkaayoo salsaliidaysanaya marba nooc nooc dharka u labisanaya muraayadda maantao dhan isla daba jooga raginimadiisu fiihi nadar waa lagu jiraa ninkaasi sababtoo ah ninka ragga ah waxaa la rabaa inuu noqdo khashin khashin macneheed waa maxay nin adagoo qallifsan ikshawshanuu fa ina anicama laa taduum ninkan marka wuxuu leeyahay shanfara dadnimadu kuma jirta uu leeyahay in dumarkana la iska ag fadhiyo sida dumarkiina mar walba loo labisto oo la isqurxiyo o la saliidaysto oo la indhakuusho ayadoo markaa dumarka la rabo in lagu kediye arrinkaasoo la damco anuu ninkaas ma ihiye nin dagaalama ragga iska dhiciyo bahalaan ahay buu leeyahay oo nin sahlona jaanibka u janjeera ma ihi wallahu aclam wa sala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin